madraasada salmaan al farisi oo ka taala deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan xaafadda liberia iyo weliba ka aflaxdaya boqolaal arday oo fara badana oo haddana walkabaradayana madraasadaas ayaa boosaska madraasada kataala iyo weliba hambahena dadkii lahaya boosaskaasaya oo gebi ahaantiio sheegaan iyo dhuukala dhika doonaa culimmada soomaaliyeed iyo ka baaqay in madraasada langurmada maadaama ay muhiimgataa deegaanka koreyntii macalinka madrasada salmaan al farisi macalin salmaana cabdikariina sane iyo ku hadalay baahiyaa ku jara madrasadaasaya madrasada waxay ku taalaa deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan xaafadda laaberiyo madarasadan waxay shaqaynaysay muddo lix sano ah waxaana ka aflaxay dhowr arday hadda waxay u baahan tahay dhulkaasi in loo iibiyo madarasada waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam sheekh abuukar xasan iyo bulshadan ka baaqi inuu bulshada ku qayb qaadana dhismo madarasada
walaalayaal madarasadan aad arkaysaan waa madraso soo shaqaynaysay muddo dheer soo shaqaynaysay oo dacwada iyo diinta iyo qur-aankaba laga fidinayay dad badanna ay ka aflaxeen oo ay wax ka barteen madrasadaas walaalayaal waxaa ka jira baahi dhuleed baahidaas dhul waxa uu ku saabsan yahay madrasadu dhulka ama booska ay ku shaqaynaysay waxaa u soo baahday reerka iska lahaa waxayna ku amreen macallinka iyo ardaydaba inay isaga guuraan booskaas maadaama reerku ay u baahdeen madrasaduna ma haysato dhul ay diinta iyo qur-aanka ay ku fidiso ay ku faafiso sidaas awgeed waxaannu ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah eena daawanayana dhegaysanaya dalka gudihiisa dibaddiisaba ku sugan inay soo caawiyaan gacan naxariis lana ay u furaan jeebabkooda akoonadooda quluubtooda iyo gacmahoodaba inay u furaan madrasada salmaan al farisi ee ku taala deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan xaafadda liberia walaalayaal faa'iidooyinka aanu ka helayno madrasada haddaanu taakulayno oo aanu dhul u iibinno faa'iidada ugu weyn oo aanu ka helayno waa in ilaahay nagu jeclaanayo subxaanahu watacaala sida ilaahayba qur-aankiisa uu ku yidhi oo axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin ixsaan sameeya ilaahay wuu jecel yahay subxaanahu watacaalaa kuwa ixsaanka sameeya meel ixsaan loo sameeyo waxaa ugu qiimo badan madaaris taxfiid alqur'aan oo runtii soomaaliya guud ahaanba aada ugu dayacan waxaanu sheeganaynaa inaannu nahay dal iyo dad boqolkiiba boqol muslim ah haddana xufaadul qur'aan ah haddana qur'aanka karaameeya marka hadalkaas iyo iskuma dhigmaan meesha madaaristu hadda ay yaalaan qur-aanka kariimkaa lagu xifdinayo inaannu nahay dad boqolkiiba boqol muslim ah qur-aanka jecel iyo goobaha hadda ee qur-aanka lagu baranayo waa goobo bilicdoodu aysan qurxoonayn waa goobo aan munaasib u ahayn in kitaabka ilaahay la dhigo sidaas awgeed walaalayaal aan karaamayno ee qur-aanka kariimka ah meesha dayacan uu yaallo aanu ka qaadno ilaahya subxaanahu watacaala noo heelinaya ilaaha nagu jeclaanaya faa'iidada kaleon ka helayno walaalayaal madrasadan salmaan alfarisi haddaanu dhul u iibinno waa in xoolaheenna ilaahay ku barakaynayo